gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar cusmaan xuseen oo ka hadlay dadka ku ganacsada hareeraha laamiga gaar ahaan kuwa iibiya hilibka xolaha ayaa sheegay inaan marnabo la aqbali doonin in lagu ganacsado hareeraha laamiga dadka hilibka iibiyana looga baahan yahay inay tagaan goobaha loogu talagalay in lagu iibiyo hilibka ee kawaanada magaalada ayna ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda magaalada gudoomiyaha ayaa tilmaamay in wadooyinku ay yihiin hanti ka dhaxaysa bulshada loona baahan yahay dadka hareeraha laamiga degan in ay tagaan goobaha loo diyaariyo inay dadku ku ganacsadaan sida kawaanada hilibka lagu iibiyo oo kale waxaan kaloon ku daray qolada hiliblayaalka ha tagaan hiliblaha goobtii loogu talagalay oo ma aheede kawaanka kawaanka mas-uuliyadiisa nagayna saaran tahay waa loo nadiifiyaa nalaa ugu jiro biyaa ugu jiro ha tagaano qoladii markaas ujibisana waxay nagala kulantay helaysaa waxayna kamid tahay bilicdii magaaladii isu socodkii magaaladii waxaad arkaysaa qof hooyo xanuunsan ee mooto lagula cararayo foola ee meel la marsiyan la waay meel la marsiyan la waay waa magaaladan feeraha weyn marka intaasaan rabaa inaan horta bulshada u diro annagu dadkaas waxaa nooga go-an nidaam sababtoo eh qaadico dariiq diintaynana ma ogola dadnimadaynana ma ogola dawladaynuna ma ogola waxaan rabnaa marka dad jidka waa la wada leeyahay ummaddaa wax ka wada leh uum wax walbo ilaahay uumay ee naf ku jirta ayaa wa wax kuleh xaq ku leh jidkaasu inay maraan marka in dadka lagu dhibaateeya maahin dadka hilib kale macnaha waa dobeydeen arafada arafadii ka horreysay magaalada siday eeday arafadan siday eheedana markhaatiyaad ka tahay waa isbeddelaa ka muuqday isbeddelkaas waa isbeddelaan caawo iyo maalin soo jeednay waaye aan lafahayn u hurnay waaye marka in bilicdaas quruxda badan la noogala ciyaaro ma yeeli doono mana aqbalayno hiliblayaalku ha tagaano goobihii loogu talagalay hadday tegi waayaanna ballanaa noo taal annaga iyo ayaga anu qofaan dulminayna ma lahan qofaan goobtiisa ganacsi oo kawaanka sacda ugu tegayna ma jirto balse waxaan diyaar una inaan ka nadiifino macnaha u hagaajino dhulkoodii wixii dulmina aan ka qabanno inta badan dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ayaan ilaalin nadaafadda iyo bilicda magaalada waxa ayna taasi keentay in dadka ku ganacsada hareeraha laamiga magaalada jowhar lagu amro in ay tagaan goobaha ganacsi gaar ahaan goobaha kawaanada ee hilibka lagu iibiyo